SBS Radio.
waxaa magaalada brussels ee dalka biljam ka socda shir beesha caalamka iyo madaxda soomaalidu ay kaga hadlayaan arrimo badan oo ay ka mid yihiin amniga dhaqaalaha iyo wixii u qabsoomay dowladda muddadii ay xilka haysay shirkan ayaa waxaa jooga oo ku sugan dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo madax ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana shir guddoominayay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed iyo madax ka tirsan midooda yurub ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha ayaa b b c da u sheegay ahamiyadda shirkan uu u lahaa soomaaliya
shirka waxa uu daba socdaa shirarkii hore ee decembar ka dhacay muqdisho iyo london may waxaa lagu soo bandhigay shirka brussels oo beesha caalamka iyo dowladda federaalk soomaaliya dowlada xubnaha ka ah dowlada federaalku ay kasoo wada qeyb galeen horumarkii la gaadhay ilaa decembar waxaad ogtahay inaanu horumar weyn ka sameynay dibhabeynta dastuurka heshiiska laga gaadhay nidaamka doorashada heshiis laga gaadhay wadaagga kheyraadka siya sida loo kala yeelanayo arrimaha nabadgelyada iyo amniga oo horumar weyn laga sameeyey ama ha noqoto xasilinta muqdisho ama qorshaha amniga qaranka iyo sidii loogu socon lahaa horumarka weyn oan ka sameynay dib u habeynta dhaqaalaha iyo heshiiskaanu kula jirno i m f iyo world bank oo guul weyn soomaaliya ay kasoo hoysay oo wejigii saddexaad hata aanu marayno dhinaca kasoo kabashada abaaraha iyo kurtalagalka loo baahan yahay in la sameeyo ayaa iyaduna qeybta afraad ah horumarka dhaqaalaha iyo ganacsatada ama private sectorka olyaha loo yaqaano oo qeyb weyn ka ah lafdhabarta dhaqaalaha soomaaliya haweenka iyo dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dowdhiska qaranka iyo amniga ay waxaad arkeysaa afar iyo toban ama shan iyo toban bilood ku dhawaadka in horumar ballaadhan laga sameeyey dhinacyada faraha badan ee ballanqaadkii siyaasadihii lagu doortay madaxweyne farmaajo ah shirkan ayaa daba socday shirar noocan oo kale ah oo hadda ka hor lagu qabtay magaalooyinka brussels iyo london waxaa sidoo kale ka qaybgalaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka oo dhan shirar badan oo noocan oo kale ah ayaa soomaaliya loo qabtay iyadoo ballanqaadyo labada dhinacba lagu sameeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya axmed ciise cawid oo la hadlaya laanta af soomaaliga ee v o a-da ayaa sheegay inay faa'iidooyin badani ku jirto qabashada shirkan ugu badan saddex beri waa run in mararka qaarkood ballamada dunida soomaaliya u qaado sida loogu talagalay aan loo fulin waa run in sidoo kaleeto dhanka soomaalida ay mararka qaarkood wax ka dahaan laakiin haddana haddaad fiirisid sida dunidu noo soo garab istaagtay iyo horumarka maaragtay xukuumadihii kala duwanaayo soomaaliya soo maray ay soo sameeyeen intii burburka kadib runtii waxa weeyaan kulamadaano kaleeto waxay leeyihiin faa'iido badan ayay leeyihiin faa'iidadu intaas way ka dhaqsa badnaan kartay wayna ka ballaaraan kartay laakiin haddana waxay aada uga fiican tahay inaan la qaban shirar sidaan oo kaleeto loogu tashado oo laisla laisla diyaariyo gedisocodka maaragtay horumarkaas soomaaliya shirkan ayaa waxaa qudbooyin kala duwan ka soo jeediyey madaxda maamul goboleedyada waxaana ka muuqday khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mida dowlad goboleedyada waxaan isleeyahay annagu shirarkii baydhaba iyo kii xamar iyo kulli markaan ka soo qaadno wixii aanu ku heshiinay wax ka fulay ma jiraan oral baanu ku heshiinaa implementation ma laha wax aanu ku heshiina intaasu ku dhamaada waana wax wanaagsan anay hob shirkana wax wanaagsan inuu kasoo dhici doono laakiin aan noqono fuliyayaal xisaabtamayaal shilinka la bixinayana ha noqdo mid ku baxaya meesha ay markaas mudan tahay hawsha la gelayana aan noqoto mid lagu xisaabtami karayo la isweydiin karayo waxaan mar labaad iyo mar saddexa rabaa inaan ku celiyo kiiska shabaab xal maanta waan ka gaari karaa waan heli karnaa maanta magaalada muqdisho arkeysan shalay daran qarax baa ka dhacay dib aan isugu noqono dowladda federaalka ah dowladaha kale ee daaqda bixiya kuwa amisooma ciidamadu ka joogaan waxay ila tahay oo soo jeedinayaa qowlka shirarka aan isugu sheegnay ee quruxda badan ee fiican ee xisaabtan karaan ee maanta laga wada hadlayo international balan baa meel fiican maraya this time waxaanaa wareegay waxaanaa wareegay haddaynu saddex sane kadib isu nimaadnana bointiga maanta aan taaganahay baan taagnaanaynaa shirka ayaa waxaa sidoo kale lama filaan ku ahayd in xubnaha midooda yurub ay ka hadleen inaan wakhti kororsi la aqbali doonin hadday noqoto maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ahba iyadoo aan la ogeyn cidda taas loola jeeday balse waxaa jira in dhowr maamul goboleed sida kuwa jubbaland iyo puntland uu waqtigii markaasi doorashada loo qabtay madaxweynayaashu uu dhowaan soo afjarmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ayaa sheegay in hadalkaasi uu la yaab ku noqday iyagoo dhan uusan ogeyn cidda loola jeeday annagu warkaasi wuxuu nagu ahaa war nagu cusub meesha lagaga sheekaystay iyo goorta laga sheekaystayna garan mayno wax muddo kordhin ah oo lagu talagashan yahayna ma jirto
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.